sheekh mahad warsame abuu cabdiraxmaan oo ka mid ah hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kelimad ka jeediyey xaflad lagu soo xirayey mucaskara cusub ayaa waxa uu soo hadal qaaday boobka ay dowladda federaalka ku hayso hantida guud iyo tangaarka ah waxaa ummaddeenna haysta dhibaato ballaaran oo dhacya boob ah oo lagu qaadanayo hantidooda iyo dhulkooda tan iyo markii xasan gurguurta qabsaday hoggaanka kooxda riddada ah waxa aad u sii labalixaadsaday dhulboobka oo soo bilowday muddaxeleedkiisii hore uma aabbayeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii sidoo kale waxaan boobkaas iyo bililiqadaas kooxda xasan gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii looga daba tegey lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa fariin adag u dirtay cid weliba oo ku lug leh boobka hantida iyadoo ganacsatada uga digtay inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida bulshada ciddii arrintaas samaysana ay iyadu qaadan doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha falkaasi waxaan halkan digniin uga dirayaa cid weliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkiinaasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirana cadaab lagu mudanayo waxaan mar kale ku celinaynaa inaan laga iibsanin dhulalka ay boobayaan qof weliba oo ka iibsadana mas-uuliyadda wixii halkaa ka qabsada isaga ayaa ka jawaabi doona fariintan ka soo baxday hoggaanka sare ee shabaabulmujaahidiin ayaa ku soo aadaysa kadib dib u doorashadii xasan sheekh mey shan iyo tobankeedii sannadkii labada kun iyo laba iyo labaatankii uu wax ka yar boqol maalmood dalka ugu horseeday xaalufinta hantida shacabka iyo barakacinta kumanaan qoys iyadoo ay si gaar ah saameyn ugu yeelatay danyarta aan dabka shidan karin baroorta waalidiinta cabashada ah ee cadaaladda raadinaya ayaa ilaa iyo iminka ah waxa ugu badan ee warbaahinada gudaha iyo dibaddaba ay ka warramayaan balse ilaa iyo hadda ma jirto toddobaatan jirkan hay-ado kala xisaabtamaya xaalufintaasi